أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaynu ku dhex jirnay nabiga sala allahu calayh wasalam nasabadiisa iyo maraaxishii nabigu uu soo maray sala allahu alayh wasalam khaas ahaan odayaashii uu ka soo beermayo waalidiinta nabiga sala allahu alayh wasalam qaybo ka mida taarikh nololoodkoodii uu sheekh wax inooga sheegay waxaynu ku dambaynay hooyooyinkii nabiga sala allahu alayh wasalam soo nuujiyey gabadha la yidhaha xaliima sacdiya qisaskii iyo wararkii ku saabsanaa xaaladahay kala kulantay markay nabiga sal allahu alayh wasalam nuujin jirtay baqaau nabiyi sala allahu calayh wasalam nabiga inuu ku sii nagaaday uu sii dhex joogay fii bani sacdin ree bani sacad oo gabadha la yidhaaha xaliima binti abi du'ayb aabbaheed abi du'ayb baa la odhan jiray cabdullaahi bin ulxaarif magaciisa saxdaa buu ahaa ninkeeda laftiisana iyo aabbaheed isku magac bay noqonay marka yanse iskaga kaa khaldamin xaari iyo xaaridkani nabigu sal allau alay wasalam wuxuu ku sii dhex nagaaday fii bani sacdin ree bani sacd binu hawaasin bacda radaaca intii nabigu sal allau alay wasalam uu dhammaystay marxaladii islaanta uu jaqayay oo naaska uu nuugay muddo ka bacdi buu ku sii nagaa baadiyihii iyo dagaankii reer bani sacad wa kaanad waxay ahayd xaliimatu xaliimo tatii tii keenta oo la timaada binnabiyi sala allahu calayh wasalam ilaa ummi nabiga hooyadii bay u keeni jirtay iyo wa usratii nabiga qoyskiisa kulla sitati ashhurin lix bilood markii la joogo mar bay ay keeni jirtay si looga fiiriyo qaabka ay wiilka u hayso iyo xaaladiisa uma tarjicu bihi nabiga waa la noqon jirtay sal allahu alيh wasalam ilaa baadiyatiha baadiyihii ay ku noolayd fii bani sacd falama اktamalat markay dhammaystirantay muddat radaaca nuugmada muddadeedii wafadamadu ay naaskii ka goysay oo waja'ad bihi ay u keentay ilaa ummi hooyadii xarasa waxay ku dadaashay mar labaad calaa baqaa'ihi cindaha calaa baqaa'ihi sala allahu calayh wasalam cindaha inay gacanta ku sii haysa nabiga sal allau alayh wasalam oo wiilkani la noolaado waxay saas u yeeshayna ay ugu dadaashay u jeclaysatay inuu nabigu la sii joogana nabinimo markaasi ma soo daahilin dee lama oga waa limaaraad min albarakati waalkhayr wiilkan khayr iyo barakay kala kulantay faalabad waxay ka codsatay min ummi nabiyi sal allau alayh wasalam nabiga hooyadii an tatrukahu cindaha inay uga tagto wiilka ii daabay tidhi anaa haynaya xataa yaqluda ilaa uu xoogaysana adkaanayo korayo wiilku fa inahaa xaliima takhaafu waxay uga baqaysaa calayhi nabiga sal allau alayh wasalam wabaa'a maka cudurrada maka ciyaalada iyo jirada iyo kaneecada iyo xanuunkaas ayay uga baqday qaniinka faradiyad ummu hooyadiina way ku qanacday raalli bay ku noqotay waxay tidhi waa kaaga raalli ah bidaalika arrinkaas inay gacanta ku sii hayso oo dhulka hawada macaanay reebaadiyaha inay waatiwa nabiga uu ku sii noolaado ayay hooyadiina raalli ku noqotay wa rajacat bihi way la laabatay xaliimatu ilaa baytihaa gurigeedii mustabshiratan iyadoo wejigeeda farxadi ka muuqato masruuratan qalbi ahaanna qanacsan qalbiga iyo wejiga badankeeda daahir ahaan la noqoshada wiilka nabiga sal alay waslam ay la gadoontay farxaddii way saamaysay wejigeeda iyo qalbigeeda intay qalbiga ka soo gudubtay wejiga ka muuqataa wa baqiya nabiyu sal allahu calayh wasalam nabi wuxuu ku baaqi ahaaday cindaha bacda dalika naxwa sanatayn muddo dhan laba sano ayay gacanta ku sii haysay uma waqacad waxaa dhacday xaadiatun qariibatun laba sano markii nabigu sal ly wasalam uu naaska ay jaqsiinaysay laba sano oo dambana ay gacanta ku haysay markaa nabiga sal allahu alay wasalam wuxuu marayaa cimri ahaan afar sano afar sano markuu nabigu jiray sal allahu alay wasalam uma waqacad waxaa dhacday xaadiatun dhacdo hariibatun la yaab leh arrin cajo badan baa dhacday taasoo axdaad ku keentay khawfan baqdin fii xaliimata wa zawjiha xaliima iyo ninkeediiba wax cabsi geliyey oo walwal qalbigooda ku keenay ayaa nabiga sal allahu aleh wasalam waxaway ku timid xataa raddaa xalime iyo zawjiyeedii intay celiyeen annabiya sal allahu aleh wasalam ilaa ummi hooyadii ay u celiyeen wa tilka alxaadita dhacdadaas waatay u sabab noqotay nabiga sal allahu aleh wasalam inay u geeyaan qoyskiisi iyo reerkiisii kusoo celiyaan iyo shaqu sadri sal allahu aleh wasalam waa inay malaa'igi qalliin ku sameeyeen oy qalbiga nabiga sal allahu aleh wasalam jeexeen shaqu sadri marka qalitaanka iyo qalbiga nabiga sal allahu aleh wasalam in la jeexay sheekhaaba ka hadlaya laakiin xigmada ku jirtaa maxay tahy qof kastooo aadama ah oo ilaahay abuuray maryamo binti cimraan iyo wiilkeedii waatay nabi ciise keli ah waxaan ahaynoo aadamo oo kale shaabad buu ku dhuftaa qalbiga markuu ilmuhu soo dhasho waa suntada astaan waata waxa weeye markuu ilmuhu soo dhaco inta badan waa ooyaya ooyintaas intuu ilmuhu qalbiga ku jiro ma gaari karo laakiin markuu bannaanka yimaado shaabad buu qalbiga oo dhufanaya qalbigu waa meesha qofka ugu muhiimsan nabigu wuxuu sal alay wasalam inna fi lbadani mudqa ida saluxat saluxa aljasadu kulluh wa ida fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb nabiga sal allahu aleh wasalam qaliin baa lagu samaynayaa shaabadda shayddaanka iyo saamaynta qalbiga uu ku sameeyey baa laga saarayaa waxaa loo diyaarinayaa tawxiid iyo ilaahay cibaaday subxaana wa tacaala qalbigiisa inaan alle cibaadaysi waxdaaniyadiisa mooy wax kala gelin nubuwada iyo cismada baa loo sii diyaarinayaa saasaa qaliinka loogu samaynaya nabiga sal aleh wasalam malaa'igta u qalayaan qaala anas bnu maalik oo ka warramaya dhacdadaas radia allaahu canhu baa yidhi ina rasuul lah sal alيه wasalam ataahu jibriil xadiidkan waa fi saxiixi muslim ataahu jibriil baa u yimid wa huwa yalcab isagoo nabigu la ciyaaraya maca alkhilmaani ciyaalka leh fa akhadahu malakul jibriil baa qabtay nabiga sal alيه wasalam fasaracahu nabiga waa legday fashaqa can qalbi qalbigu jeexay fastakhraja qalabka ay isticmaalayaan ay qalliinka ku suubinayaan waa qayb aadama wuxuu garana aha iyo daawada waatee waxaa weeye takhaatiirta malaa'igta ah ee nabiga qalaysa qaabkay u qalayaan iyo daawaday isticmaalayaan waa mid qaybi ah fastakhraja alqalba qalbiguu ka soo saaray fastakhraja minhu culqa markii qalbiga bannaanka uu keenay wuxuu ka saaray cad madow fa qaala wuxuu yidhi haadaa xaddu shaydaani minka malaggi waaba la hadlayba ama iyagaa isla hadlay malaa'igtu booska shayddaanka uu kaa fadhiyey ama saamaynta shayddaanku kaas weeye cad madow baa laga gooyey uma qasalahu waa dhaqay fii dastin waati min dahabin bimaai zamzam bacda riwaayaat waxay sheegayaan malaa'igtu markay nabiga qalayeen isla goobtii kumay qalin ee waxay la raadsadeen biyaha zamzam ila meel baadiye ah oo makaba ka baxsan buu nabigu markaa jooga sal allahu alay wasalam markaasay ku soo aqaleen kacbada agteeda bacda riwaayaatna waxay leeyihiin maya goobt isla goobtii lafteeda ayay ku qaleen waxayna keensadeen biyihii zamzam bay wateen ciyaalkii laftooda malaa'igta waa u jeedeenba oo ciyaalkii markay reerkii ayagoo qayladhaana waatay u tageen waxay le laba ninoo dhar cadcad baa wiilkii muxamed waata waxa weeye intay legdadeen qalay uma kasalo wuxuu ku dhaqay fii dastin weel baaf ah dharka lagu dhaqo min dahabin dahab ka samaysan bimaai zamzam biyaha isticmaalaya waa biyaha zamzam uma la'amahu wuu isu geeyey qalliinkii meeshii waatay qalliinka lagu suubiyey ay damahu wa jamacahu waata waxa weye isu geeyey uma acaadahu wuxuu ku celiya qalbigii fii makaani booskiisiibu ku celiy wa jaaa alkhilmaan ciyaalkii baa yimid yascawna ayagoo ordaya ilaa ummii hooyadii bay u yimideen yacni di'ri baa laga wadaa hooyadii nabiga dhashay maa sal alla alay wasalam di'rigan waxaa laga wadaa wahiya almurdica waa islaantay nabiga nuujinaysa xalima sacdiya bay wiilashii qayladhaan ugu tageen fa qaaluu waxay dhaheen ina muxamadan qad qutila muxamed waa la dilay fastaqbaluuhu reerkii ayagoo gurmada waa la soo yaacay waxaa loo soo qaabilay nabiga sal allahu aleh wasalam oo meel yaalla wa huwa muntaqicu lown isagoo midabkiisu bedelan yahay ay mutaqayiru lown macnaa waa xanuunsaday isbeddel baa kan muuqda qalliinkii hadde aadamuhu uu sameeyey kan isku mid maa waaba socday wiilkii isla markiiba laakiin saamayn baa ka muuqataa qalliinkii waati ku sameeyey qaala anas baa yidhi waqad kuntu waxaan ahaa araa kii arka ahara dalika almakhiid meeshii laga tolay ee malaa'igtu markay qaleen jeexdintii ay ku sameeyeen waxaan arki jiray buuri fii sadri xabadka nabiga sal allahu aleh wasalam markuu iska bixiya dharka asagoo waata xabadka nabiga ku yaalla ayaan arki jiray sal allahu aleh wasalam ilaa ummihi alxanuun hooyadiisii u naxariis badnayd in loo celiyey nabiga sal alay sl dhacdadaasi markay dhacday reerkii way baqeen ayagoo hadda markaa malaa'igi waxaa ma fahamsana waxay sideen wiilkii shayaadiin baa heshay waata waxbaa derderay ruuxaaniya waxbaa helay waxaasaa la ysku akhriyey wiilkan waat waxa weeye intii bale kala dili lahayd yaan dhiiggiisa lanoo sheeganin reerkii baa dilay yaan lana odhanin aynu iska celina dadkii wiilkan dhalay aan u geyno nabiga hooyadii baa loo keenay marka warajaca annabiyu sal allahu alay wasalam nabigu waa soo laabtay bacda hada alxaadid dhacdadaa gadaasheed ilaa maka taba u soo noqon fa baqiya cinda ummi hooyadii agteeda ayuu ku sugnaa wa fii usrati qoyskiisii iyo jifadii uu ka dhashay ayuu nabigu sal alay wasalam haddana ku dhex noolaa naxwa sanatayn laba sano meelahaas marka wuxuu marayaa nabigu sal alay wasalam lix sano uma saafarad waxay la safartay macahu la jirkiisa iyagoo wiilkii wadata hooyadii ummuhu ila lmadiinati bay ula safartay xayu qubira waaliduhu meeshii aabbihii lagu aasay wa akhwaalu jaddi iyo awowgii raabtigii meeshay deganaayeen nabiga hooyadii xanuuntadii ninkeedii oo aroos ah markuu dhintay weli waxaa raadkiisii waat waxa weeye kusii baaqay xanuuntadiisii ninkeedii weli mayna arag meeshuu ku dhintay markuu dhintay cabdulaahi oo nabiga aabbihii ah awowgii cabdulmualib wiilkaagii waa dhintay keliya kamuusan samrin wiilkiisii curad xaarif baa waxaa la yidhi cabdulaahi waa xanuunsanaa wiilkii ka warkeen buuli shan boqol oo kilomitr qiyaas bay makiya madiina isu jiraan halkaasuu tegey cabdulaahi wuxuu ka warkeenay walaalkii waata inuu dhintay xaarif wuxuu ka warkeenay walaalkii cabdalle inuu dhintay haddana iyadoo saasa oo xaqiiqada waata warkii lahayo aamina way joogi weyday waa ku qanci weyday inay soo aragto qabrigii ninkeedii mooy way safartay iyadoo wiilkeedii wadata xayu qubira waaliduhu meeshii aabbihii lagu aasay bay la aaday wa akhwaalu jaddihi nabiga raabtigii awowgii raabtigii meeshii ay deganaayeen oo banuu cadi bni najaara waa qola ansaara ree madiinaada ma keligeed ba ahayd markay taraaggaa dheer iyo waddadaa dheer martay maya wa kaana macaha aamina waxaa la socday qayimuhaa ninkii mas-uulka ka ahaa cabdulmualib baa la socday oo islaantan uu mas-uulka ka yahay iyo wiilkan uu awowga u yahay meel cidlaa kuma sii daynin waddadaas cabdulmualib baa jidka maraya isagoo waayeela culummada taariikhda qayb waxay leeyihiin da'diisu xilligaas wuxuu marayay boqol iyo toban sano laakiin bacdwaat waxa weye mu'arikhiinba waxay leeyihiin siddeetan iyo laba jir buu ahaa wa khaadimatuha waxaa kaloo la socotay islaantii u adeegaysay aamina oo ummu ayman nabigu sal alay wasalam aabbihii ka dhaxlay addoon waata uu lahaan jiray ahayd famakatad aamina way nagaatay shahran bil bay joogtay madiina markay soo aragtay meeshii ninkii waata ninkeedii lagu aasay uma rajacad way soo noqotay wa baynamaa hiya fi ariiq iyadoo jidka socota soo gadoona maka u soo socota laxiqaha almarad haddana xanuun ayaa ku dhacay nabiga sal alay wasalam wuxuu soo maray taariikh masaa'ib isdabajooga masaa'ib iyo dhibaatooyin isdabajooga agoonnimo isagoo aabbihii mays arag hooyadiina hadda lix jir buu marayaa nabigu sal aleh wasalam xanuunkanayna u dhimanaysaa hooyadii washtadda waa daraaday xanuunkii xataa tuwufiyat ilaa lagu oofsaday bilabwaa bayna maka walmadiina makiya madiina dhexdeeda markii la marayo weliba dhinaca madiina ay abow u dhowdahay halkaasaa nabiga hooyadiina ay ku dhimatay waa kii ziyaartay nabi sal alay slam marka qaarkood hooyadii qabrigeeda oo ku waata ilmeeyey markuu arkay meesha hooyadii lagu aasay wadufinat hunaag halkaasaa hooyadii lagu aasay ilaa jadihi alcaduuf waxaa u bedelay nabiga sal allahu alay wasalam awowgii oo u naxariis badan markii hooyadii dhimatay aabbihiina ka horreeyey waxaa bedelay booskii mas-uuliyadda waxaa qaatay awowgii wacaada bihi hooyadii markay jidka ku soo dhimatay waxaa soo qaatay wiilkii waatay jadduhu cabdulmualib awowgii cabdulmualib baa ilaa makata u soo qaatay wa huwa yashcuru asagoo dareemaya biacmaaqi qalbihi qalbigiisa macnaa meesha ugu dambaysa shiddata alami lmusaab xanuunka daraantiisa aljadiidi cusub masiibada cusub xanuunkeeda asagoo qalbigiisa gaaya ahaan xanuun meeshii u dambeeyey uu hayo waatay waxa weye ayuu wiilkii la soo noqday faraqa calayhi waa u jilcay nabiga sal allahu alay wasalam cabdilmualib riqatan jileec lam yariqaha uusan u jilcin calaa axadi min awlaadi si uusan ugu dabcin wiilashiisa kale wiilkaa uu awowga u yahay ugu dabcay fa kaana wuxuu ahaa cabdulmualib yucadimu kii weyneeyey qadrahu nabiga qadarkiisa waa ixtiraami jiray wa yuqadimu calaa awlaadih ilmihiisa kalena waa ka hor marin jiray wa yukrimuhu waa karaamayn jiray gaayat alikraam karaamayn meesha u dambaysa wa yujlisu wuxuu ku fadhiisin jiray calaa firaashihi alkhaas gogoshiisa gaarka ah allatii lam yakun yajlisu calayhi hayru cid kale oo ilmihiisa iyo dad kale aysan ku fadhiisan jirin lagu ixtiraamo ee u gaarka ah ayuu nabigu ku fadhiisan jiray wa yamsaxu dahrahu dhabarkuu u masixi jiray madaxuu u salaaxi jiray waa maaweelin jiray wa yusiru wuxuu ku farxi jiray bimaa yaraahu yasnac wiilkani aadaabtiisii akhlaaqdiisii qaabka u dhaqmayo ayuu aad waati ugu farxi jiray wayactaqidu wuxuu ictiqaadin jiray ana lahu sha'nan wiilkani inuu shani leeyahay cadiima weyn fi lmustaqbal wiil waata waxa weeye ilaan ilmuhu koritaankiisa baa laga kala garanaya qaabku ilmuhu u socdo aadaabtiisii akhlaaqdiisa ilmanaa waata waxa weeye maalaayacni iyo waxaan qiimo lahayn buu ku warwareegaya ilmana waa ilmo mustaqbal iyo uu ka muuqdo iftiin waata waxaa weeye dadnimo walaakinahu tuufiya waa la oofsaday awowgii cabdulmualib bacda sanatayn laba sana bacdiye laba sano haddana nabigu sal alay wasalam awowgii la sii noolaa xiina kaana cumru markaa waata cimrigiisu uu marayo nabigu sal alay wasalam amaaniya sanawaat sideed sano iyo wa shahrayn laba bilood iyo wa casharati ayaam toban maalmood sideed sano iyo laba bilood iyo toban maalmood isagoo cimriga nabigu yahay sal alay wasalam yuu awowgiina halkaa ku geeriyooday ilaa camihi shaqiiq waxaa bedelay markuu nabigu sal alay wasalam awowgiina dhintay adeerkii aabbihii la dhashay oo isku hooye aabba ahayn nabiga aabbihii cabdallah waxaa la dhashay abu aalib waxay isku bahayeen abu aalib iyo nin zubayr la yidhaha bin cabdilmualib oon arki doono taariikhhiisa qayba ka mida waata casharkeenna ay ku jiraan marka zubayr nabiga ismaysan soo gaarin laakiin abu aalib baa xilligaas bahda cabdulaahi waata waxa weye ka noolaa wuxuu awowgii cabdilmualib kala dardaarmay abu aalib inuu wiilka gacanta ku qabto wa qaama wuxuu u qomay ninka la yidhaha bikafaalati xanaanadiisa sal allahu alayh wasalam waxaa u qomay camhu adeerkii abu aalib ah cabdimunaaf baa la odhan jiray dad badan baa waxaysan aqoonin magacyada waat waxa weye in badan oo ka mid ah ama saxaabada ama dadkii waat waxa weye dhalay iyo waalidiintooda abu aalib magac ma ah wiil aalib la odhan jiray buu dhalay oo wiilashiisa u weynaa oo caqiil iyo aalib iyo cali jacfar wiilashiisa nimankaasa ka mid ahaa marka abu aalib magac ma aha magaciis cabdimunaaf baa la odhan jiray laakiin waxaa waata waxa weeye uu ku shuhroobay wiilkiisa curad in loogu magac daro abu aalib saas weeye shaqiiqu abiih aabbihii waata ay isku baxda ahaayeen wakhtasahu wuxuu waata waxa weeye ku khaas yeelayn bifadli raxma dabacsanaan zaa'ida ninka la yidhaha abu aalib nabiga sal alla aleh wasalam waata waxa weeye aad buu ugu dadaalay iyo walmawadati kalgacal wa kaana wuxuu ahaa abu aalib muqilan kii yar min almaal dhaqaalihiis way yaraayeen fabaaraka allahu fii qaliili intiisii yarayd buu ilahay u barakeeyey xataa kaana intuu ahaa dacaamul waaxid qof wixii loogu talagalay yashbacu jamiica cusratihi qoyskiisa oo dhankii ku filan maadaama uu nabigu sal alay wasalam goobta ku nool yahay waxooda ilaahay waa u barakeeyey wa kaana rasuul sal alay wasalam nabigu wuxuu ahaa mithaala alqanaaca wasabr xagga sabirka iyo qanacsanaanta wuxuu ka ahaa yaktafi bimaa qadara allahu lahu waxan maxaa loo karin waaye waxan maxaa la ii siin waaye kaasaan doonaya kaasaan u baahanahay ma samayn jiri nabi sal alay wasalam wuxuu ahaa axad aad u sabir badan u qanaaco badan marba wixii reerkaas looga nool yahay ayuu nabi sal alيه wasalam ku sabri jiray safarhu ila shaam wa buxayr raahib nabiga sal alيه wasalam safarkiisii taariikheed meesha la yidhaha saam shaam u safray iyo nin la yidhaah buxayra araahib oo waatay raahib ahaa culummada ruhbaaniyada la yidhaahoo cibaadada waatay u banaanbaxay ah oo ehlu kitaabkii hore ka mid ah taariikh dhacday ayaa halkana laynooga sheekaynaya wa araada abu aalib abu aalib wuxuu doonay an yakhruja inuu la baxo bitijaaratin ila shaam ganacsi buu damcay inuu aado ila lafdhabarta reer makaad noloshoodu maxay ahayd ganacsi abu aalib markaa ciyaal tiro badan buu lahaa waxaa marka uu damcay inuu hade shaqeeyo oo shaam raggan reer tolkii a shaqaysanaya inuu ka mid noqdo fii ciiri qurayshin awrta quraysheed inuu waat waxa weye ka mid noqdo u shaqaysto wa kaana cumru sal allahu aleyh wasalam nabiguna xilligaa cimrigiisu wuxuu ahaa inatay cashara sana labiyo toban jir buu ah wa qiila waxaa li washaarayn wa casharati ayaam laba bilood iyo toban maalmood baa u dheeray fastacdama rasuululahi sal alay slam firaaqa abu aalib waxaa ku adkaatay oo culays ku noqotay inuu nabiga ka tago abi aalib ma ogolaan jirin wiilka uu adeerka u yahay xataa qoyskiisa kale iyo dadkiisa kale kumuusan aamini jirin safarkaa dheer intaad ku maqantahay armaa wiilku sii dayacmaabu faraqa calayhi waa u dabcay waa u jilicsanaaday wa akhadahu macahu waxa waata hadduu ismiisaanay wuxuu door biday inuu kaxaysto wiilka wiilkan shaqa hadda qaban maayo cid buu u aamini laaya saasuu waata waxa wiilka u kaxaynaya falamaa nazala ragbu safrihii markay degeen qariiban meel u dhow min madiinati busra nabigu sal alay wasalam wuxuu ku soo koray nolol ad adag reebaadiye socodka intaa leeg nabigu waa goynaya waa soconaya way dhici kartaa marka qaarkood in gaadiid la saaro falamaa nazala rakbu qariiban min madiinati busra calaa mashaarifi shaam shaam xuduudeeda mashaarif macnaa waa xuduud xuduudda shaam magaalo ku taala busra magaalada busra carab baa degi jirtay laakiin la kiristaaniyey oo dowlad kasta oo quwadihii xilligaa jiray ah carabta qaybta ay ka gumaystaan diintooday ku khasbi jireen marka niman la yidhaha khasaasina carabta shaam degi jirtay ruumaanka waxay qaateen diintooda carabta marka dhulkii ay degaanka u lahaynay degi jireen waata waxa weye ruumaanna uu kiristaaniyey baa kharaja ilayhim waxaa soo baxay axadu kibaari ruhbaani nasaara nasaarada ruhbaantooda kuwa u waaweyn nin ka midaa soo baxay wa huwa buxayra raahib baa la odhan jiray fatakhallala ninkii wuxuu kala dhex marmaray fii ragbi dadkii safarka ahaa xataa wasala ila nabiy sal allahu aleh wasalam ilaa nabiga uu soo gaaray fa akhada biyadihi nabigu gacanta qabtay wa qaala wuxuu yidhi hada sayid lcaalamiin kani waa caalamka boqorkiisii hada rasuulu rabi lcaalamiin rablcaalamiin baa soo diray waa rasuul ilaahay waa soo bixi doonaa hada yabcauhu llah ilaah baa soo bixin doonaa raxmatan lilcaalamiin isoo caalamka raxmad u ah qaalu waxay dhaheen nimankii la socday wamaa cilmuka bidalika arrinta maxaa ku ogaan qaala wuxuu ihi inakum idinku xiina ashraftum marka aad ka soo muuqateen ama aad ka soo baxayseen min alcaqaba meesha dalcadda lam yabqa xajarun walaa shajar geed ka mida buurta geedaheedii iyo dhagxaanteedii ma jirin ilaa kharra saajidan sujuud buu la dhacay walaa yasjudaani dhagxaantaas iyo geedahaasina uma sujuudaan ilaa linabiyin wa inii acrifuhu aniguna waa garanayaa bikhaatami nubuwa nabinimada gaashaanteedii ilaa waxaa jira ninkani waa sargaal waa janan waa alifla waa xidhige waxani waa wax aadama ku toltolay gaashaan iyo bilad rabbi xaggiis buu nabigu sal alيه wasalam lahaa astaantaasaan ku garan bur marka taasoo asfale ka hoosaysa min quduruufi katifi quduruuf bimacnaa aclaw garabkiisa xagga sare hoostiisa mila tufaaxa midhaha tufaaxa la yidhaha in la ego waa cad waa cad yaro hilibo halkaa ku yaala wa inaa najidu fii kutubina sidaa inuu yahayna kutubtanaadaan ka helayna uma akramahum ninkii waa soo dhoweeyey safrihii bidiyaafati martiqaad wasa'ala abaa aalib buu weydiiyey an yarudahu inuu celiyo walaa yaqduma bihi unsan gelin ilaa shaam khawfan min alyahuud baqdin looga qabo nimanka la yidhaha yahuud iyo waruumaan faradahu abu aalib baa celi ilaa maka qisadan inay dhacday xaggay ku taallaa yaa sheegay ma saxbaa ma sugan tahay mise ma sugna culummada islaamka ee kutubaha taariikhda ama wax ka qora ama kutubulaxaadiid kutubta axaadiidta waxaa qoray fi jaamici tirmidi bay qisadan ku taalla tirmidi markuu xadiidka wariyey weliba inta waa ka dheeraay wuxuu yihi xadiiun xasanun qariib laa nacrifu ila min hada alwajh xaakimna xadiidkan waa wariyey wa saxaxahu laakiin imaamu dahabi waa radiyey weliban raddi aad u qaato xeel dheer buu radiyey kitaabkiisa asiira nabawiya markuu kaga hadlaya qisadan bogga waata waxa wey safxada labaatan iyo sideed baad qowlkaa ka fiirinaysaa sida waata waxa weye imaamu dahabi uu qisada uga hadlay wuxuu leeya imaamu dahabi hadday qisadaasi jirto qur-aankaa sheegi lahaa qisada saas u yaabalan hadday dhacday nabiga sal allahu aleh wasalam xadiidkiisaa lagu sheegi lahaa bacda saxaaba baa warkaas laga hayn lahaa ma reemaka taariikhda noocaasa inay dhacday arrintaasi hadday jirto waxyaalo badan buu ku radinayaa xagga sanadka xagga matniga laakiin culimo tira badanoo kutubta si yarka waxay leeyihin sanadkani waa xasan arrintaa inay dhacdayna way sugan tahay hadduu khilaafaad baa culimmada ka jira arrintay taariikhdaasi inay dhacday xarbulfijaar dagaal la yidhaahaa dagaalkii fujuurka iyo xumaanta waxiina kaana cumru sal alla alay wasalam nabigu markuu ahaa cimrigiisu cishriina sana labaatan sano waqacad waxaa dhacday fii suuqi cukaada cukaado suuqeeda waxaa ka dhacay xarbun dagaal baa ka dhacay bayna qabaa'ili qurayshin quraysh qabaa'isheeda dhexdooda iyo wa kinaana oo min jiha dhinac ka safan iyo wa bayna qabaa'ili qays caylaan nimanka la yidhaha qays caylaan qabaa'ishooda oo min jihatin ukhra ah labadaa qabiil baa isku dhacay ishtada fiiha alba'su dhibaatadii way daraatay wa qutila cadadu min alfariiqayn labada qabiilla waxaa laga dilay dad tira badan uma istalaxuu waxay ku heshiiyeen calaa an yaxsuu inay tira koobaan qatla alfariiqayn labada qabiil dadka ka dhintay faman wajadahu qatlaahu aktar ninkii dadka laga dilay ay badnaato akhada wuxuu qaadanayaa diyata zaa'idi dheeraadka magtiisa wa wadaculxarba dagaalkiina way joojiyeen wahadamuu waxay dumiyeen waxba ay waat waxa weeye ay yidhaheen yayna waxba ka soo qaadin maa waqaca baynahum wixii dhex dhacay oo min alcadaawati washar cadaawiya shara intaynaan qisadan dhammaystirin qisada sababteeda laba nin baa isdiriray labadaa nin waxay isku dirireenna nimanka la yidhaaho qays caylaan waa qabiil ballaaran annaga hadda in badanoo naga mida saxaabada nabiga sal allahu aleh wasalam xataa waata axaadiita culimmada warinaysa culimmada kutubta tafaasiirta qoraysa qabaa'ilkooda iyo degaankoodii meelay kala degi jireen aad u garannayn marka waxaa dhici kara qofka waxyaala badan inuu waata waxa si khalada u fasiro hadduusan fahamsanayn dadku say kala ahaan jireen marka qays caylaan waxaan idhi xaggay ka soo dhacaan mudar bay ka soo dhacaan qurayshi markay abtirsato quraysh nabigu muxuu ugu tagaa baan idhi awowga koob iyo tobnaad wey quraysh toobuu nabiga ka tirsanka koob iyo tobnaadna fihri bani maalik baa waxaa la odhan jiray marka maalik iyo nadir iyo kinaan wey marka quraysh baa ileen fihri ahayd soomaa fihri waa ina ayo fihri maalik nadiri kinaan haye khusaymi iyo mudrake iyo ilyaas ilyaas baa ina mudara labadaa qabiil marka waxay kala tirsanayaan sideed iyo toban qolo walbana waa intii la doono macnaa quraysh keliya dagaalkan kuma jirto kor ka sii soco qabiil ay qabaa'il tiro badan oo isugu imaanayaan kinaana iyo qabaa'il tiro badan oo qays cayraan la ysku yidhaaho oo xijaaz ummadda degta ee carbeed intoodii waatay waxa dhammaantood wey halkaasay waatay mucdamkooda isugu imaanayaan waa intii la doono labadaa waata waxaa way qabiil baa isqoonsaday isqoonsigaasina labadaa qabiil xidhiirtan bay lahaayeen inkas mar kasta dadka walaalaha ee dariska ah waxyaalo badan oo masaalixa oo siyaasada la isku hayaa nimanka la yidhaaha qays caylaan saldhigoodu dhaaif bay ahayd dhaaif waxay ahayd dhulbeereed dhul waxay ahayd laftoodu ganacsi bay samayn jireen dowladaha dariska way aadi jireen nimanka la yidhaha kinaana oo qurayshi ka mid tahayna saldhig waxaa u ahaa maka loolan siyaasadeed baa marka ka dhexeeya dhaqaale nin la odhan jiray nucmaan binu mundir binu maai samaa oo carabta qaybta furs ay haysan jirtay ay gumaysan jirtay ka mida boqor buu ahaa ku hoos nool dowladdii furus ee dabcaabudka ahay awr uu leeyahay safraha waxay timi suuqa cukaada waxaa wada oo mas-uulka awrtaas nin qays caylaana ree hawaazina wiil waata waxaa weye ree kinaana ah oo qurayshi le kinaanay ka mid tahay baa wuxuu yidhi mas-uuliyadda safrahan ganacsiga ah ma adaa mas-uul ka ah ilan dhulkan waata degaankan annaga waata waxaa leh maxaanaa mas-uul ka abu oo hadda annaga annagoonna soo marin say suurtagal ku tahay degaanka iyaga inaad dad kale waata waxa weeye aad mas-uul uga sii ahaato wuxuu yidhi iskaba dhaaf idinkii khalqi oo dhan baan mas-uul uga ahay ninkii intuu gaaday ninkiibuu suuqi ku dil labadii qabiil marka waa laysu saftay dagaal ballaaran ila labadan qabiilla waa laba qabiil oo aad u waaweyn oo tiro badan xilliga la dagaala meesha lagu dagaalamayana waa suuqii caalamiga tijaariga ah halkaasuu dagaal ka fokaday marka nimanka la yidhaha qurayshna dad dagaalmaysanayn dad siyaasadeed bayd caqli badan degan dadka deriska ah iyo waat ama qabaa'ilka ay la dhasheen ha noqdeen ama dowladaha deriska ha ahaadeen siyaasad iyo dulqaad bay kula dhaqmi jireen wiil marka ayaga qoyskooda aan ka dhalay nin baa dagaalkii soo geliyey marka nin marka reer qureysheeda hawshii dhex galay wuxuu yidhi waa wada dhalanay labadeennuba maxaa isku dilaynaa oo naga dhexeey ninkaasaa xalliyey hawshaasay ku dhammaatay bisha marka dagaalku dhacay ashurulxurum bay ahayd bilaha ashurulxurumka bil ka mida markaase carabtii waxay u bixiyeen dagaalkaas xarbulfijaar waa fajarna macnaa fujuur iyo xumaan faajiriin baa nahay xumaan baan samaynay ka wadan waqad xadara hada alxarb dagaalkaa waxaa goobjooga ka ahaa rasuulu lahi sal allahu aleyh wasalam nebi muxamed wa kaana nebigu wuxuu ahaa yambulu kii u soo aruuriya ay calaa acmaami adeeradii oo dagaalka ku jira ay yujahizu wuxuu usoo diyaarinay lahum iyaga annabla leebabka oo xilligaa hadde rasaasta la isticmaalaya liramyi inay ganaan wa sumiyat hadi alxarbu dagaalkan waxaa loo bixiyey bixarbi alfijaar dagaalkii xumaanta iyo fujuurka la sameeyey maxaa yeele khalad baa la galay bishii xurmada lahayd innaga hadda oo islaama ma naqaano bilaha xurumka xilli annaga dagaal uu naga mamnuuc yahay oo bisha ayaan la dagaalamin la yidhaha ma jiro nin walba xilli waa aarsan karo wax dili karo waa dilay saas dadkaas waata juhalada ah ee bilaa diinka ana waxay ilaalinayaan bila waxaa jira ninku aabbihii ninkii dilay uusan dilayn taabanayn liannahum intahakuu fiiha waxay dilaaciyeen oy ku xadgudbeen xurmata xarami maka maka ile meesha waata waxaa weeye lagu dagaalamaya waa xuduuddii xaramka maka xuquuqd iyo xaramkii iyo ixtiraamkii ay lahayd iyo wa shahri alxaraam waalfijaar carabta fujuurka ay samaysay arbacatun afar buu ahaa afar dagaal baa dhacay afartaa dagaal kullun fii sana mid walba sanad buu dhacay magacyayna u kala bixiyeen sida annagaba hadda taariikhaha waata waxaa jira dagaallo waaweyn oo mid walba dagaalkii hebel iyo dagaalkii hebel iyo dagaalkii hebel la yidhaah saasoo kale magacya ugu bixiyeen wahaadihi aakhiruhaa tani tii u dambaysaba ahay waintahat alaaat luulaa saddexdii horraysana waxay ku dhammaatay bacda khisaamin dood iyo washtijaarin dood dafiifin fudud macnaha isqabqabsi iyo muran iyo isqoonsi fudud walam yaqac ilqitaalu dagaal ma dhicin ilaa fi raabici kii afraad mooy kii u dambeeyey baa la isku hoobtay waa ka nebi maxamed sal aleh wasalam isagoo ciyaala adeeradii uu leebabka waata waxa uu u diyaariyin faqad حلف الفضول isbahaysigii fadliga iyo sharafta wa fii shahri dilqacda bisha dilqacda calaa itri hada alxarb dagaalkii xarbulfujuur gadaashiis tanna waxaa dhammaystirmay xilfulfuduul xilfigii loo- isbahaysigii loo bixiyey xilfulfuduul isbahaysigii sharafta iyo khayrka iyo fadliga lahaa isbahaysigaasoo dhex maray bayna khamsati buduunin shan lafood ama shan jilib oo min qabiilati qurayshin quraysh qabaa'ilkeeda ka mida wahum qabaa'ilkaasi waxay ahaayeen isbahaysigaasi dhex maray banu haashim wa banu lmuطalib wa banu asad wa banu zuhra wa banu taym banu asad bin cabdilcuza bin qusay banu zuhra binu kilaabu banu lxaaris binu fiilina waa ku jiray laakiin sheekh waa ka tegey shantaas qabiil oo dhinaca iyo qabaa'il kale uu sheekhu inoo sheegi doono oo dhinaca baa jiray wax yar haddaan qisadaas intaynaan sharaxaadeeda gudagelin qusay binu maalik waa anagii nin oday oo akhyaar ah oo carab ama khaas ahaan quraysh dad ka dhigay oo mideeyey inuu ahaa baynu soo mar markuu qusay dhintay awlaaddiisii waxaa isku dhacay laba jifo oo walaalo ah qusay horta wuxuu kala dardaarmay mas-uuliyadda maamulka kacbada wiilkiisii curab oo cabdudaar la odhan jiray cabdudaar marka qabiiluu noqday ree cabdimunaaf oo afar lafood ka kooban cabdimunaaf afar la- afar- waata afar nin buu dhalay haashim iyo mutalib iyo nawfal iyo cabdishams oo nimankii umowiinta la odhan jiray afartaas baa waxa iyo waxaa isku dhacay iyo waata niman kale reer cabdudaar waa rag ilmaadeera waxay isku haystaan maamulka magaalada kacba ee waata waxa weye makaad iyo kacbada waxay yidhaheen ree cabdudaarow soo wareejiya shaqadan dhan keligin ma lihidin wax naga siiya ree cabdudaarna waxay yidhaheen hawshan waxaa nagu ogaa awowgayo ee qusay baa waata waxa weye aabahaya nagala dardaarmay marka cid kaloonu ogolahay ma jiraan qurayshi way la kala safatay quraysh qabaa'ilkeedii labada jufo ee walaalaha ah ee isku dhacay maysan kala xallinin way- waata way way u qaybsameen qabaa'ilkii carbeed ilaa laba jilib oo iyagu yidhi anagu waatee labadiinna qolo midna shaqo kuma lihin mooye intoodii kale way la kala safteen waa la isdhaarsaday marka marka niman kale reer banu haashim nimanka ay bahwadaagta ahaan jireen ee xulafada ahaan jireen iyo reer cabdidaar nimanka ay xulafada ahaan jireen bay arrintan haddan dhex maraysa wa sababu sababteedana waxay ahayd ana rajula nin oo min zubayd ka mida waa yemani zabiid yaa jaa bisilcatin badeeca keena ilaa makata makuu badeeca keena fashtarahaa badeecadii waxaa ka iibsaday minhu xaggiisa alcaas bin waayil asahmi oo nimankii racdi daarla xulafada ahaa ka mida wa xabasa canhu xaqahu xaqiisiina uu ka xayirtay fastaxdaa calayhi wuxuu uga dacwooday oo arrintiisii u gudbiyey bani cabdidaar nimanka ay xulafadii bahwadaagta reer cabdidaar warwa ninkan iga qabta gadaradiisa wa bani maqsuum oo iyaguna isbahaysigooda ku jiray wa bani jumax iyagana bahay- isbahaysigooda ku jiray wa bani sahm wa bani cadiin intaasoo lafood odayaashoodii buu kala hadlay wuxuu war ninkan iga qabta i dhacay ee xaramka ilaah igu dhacay hala iga qabto tolow falam yaktarituu lahu ma aysan u aabba yeelin banka maysan gelin bal way gulguuleenoo way canaanteen waxaa la yidhi eda badan lahayna hor naga tag facalaa marka wuxuu koray jabal abi qubays buurta weyn ee kacbada korkeeda jabalka hadda qasriga uu ku yaallo ee waata waxaa weeyeen een, nimankan waata waxaa weye sacuudiga ah madaxdoodu ay degaan buurtaa dheer buu fuulay wadakara wuxuu sheegay goday ku tiriyey dulaamatahu dulmiga laga galay fii abyaatin goday waata waxa weye waata ku tiriyey wanaadaa wuxuu dhawaaqay man yuciinu calaa xaqihi xaqiisa nin ku caawiya waryaa ninkan iga qabta godaygaas oo badnaa oo ka mid ahaa yaa ahla fiilin limadluumin bidaacatuhu bibadni makata naa'i daa'iri wannafari wa muxri- wa muxrimun ashcata lam yaqdi cumratahu yala rijaali bayna alxijri waalxajari in alxaraama liman tamat karaamatuhu walaa xaraama lithawbi alfaajiri alqadiri wuxuu yidhi yaa ahla fihr war nimanka reer quraysheedow ilan aala fiiri fiiri waxaa la yidhaha quraysh waxaan u dacwoonayaa buudhi nin alaabtiisii la dhacay baan idinka dacwoonaya odayaasha quraysheedow waxaana lagu dhacay buuhi bibadni makata maka gudaheeda ninkaa la dhacay naa'id daari wa nafar buudi dalkiisii waa fog yahay dadkiisiina waa fog yahay cid meeshan ugu hiilisa ma joogo garab ma haysto maka gudaheeda dal iyo dagaan midna meeshan kuma aha dadna kuma hayso dagaanna kuma leh ninka la dhacay waana muxrimun ashcata buu yidhi waa nin soo xajiyo beytka ilaahay cibaado u yimi boorkii iyo waata waxa weeye astaamihii cibaadada waa ka muuqdaan lam yaqdi cumratahu cibaadadiisiina muusan dhammaystiran yaa lirijaali bayna alxijri waalxajari odayaasha fadhiya kacbada dhinacyadeeda xijri iyo xajarul aswad inta u dhaxaysaan la hadlayaa buu ina alxaraama liman tamat karaamatuhu muxrim waxaa la yidhaahaa ilaahay cibaadadiisa waxaa waatay xurmo iyo waat waxa weye sharaf leh oo muxrim la odhan karaa qofkii karaamadiisu ay dhammaystiran tahay walaa xaraama lihawbi lfaajiri lqadiri nin dhar booliya xirtay oo ummadda xoolaheedii dhacay oo gurigii ilaahay jooga ninkaasi muxrim lama odhan karo war baydku miyuusan ahayn gurigii ilaahay meeshuus miyaysan waat waxay ahayn waata baydka ilaahay xaraman aamina odayaashii quraysheed ee meesha fadhiyay dhiiggaa ku kacay ninkaa la dulmiyey ee xoolihiisii la dhacay tolkiina looga ergooday wiilkaa qooqaagaa la qabsan waayey ninkan waata waxa la yidhaaho alcaas bin wail asahmi waa nin waata waxa jufa waata jufadiisu ku xoog badan tahay magaalada magacna kule bulshada nin waata waxa weye sankiisa saxar mari kara maaha ninkii noocaas ahaa maxaa la sameeyey marka famashaa fi dalik arrintaa waxaa u socday zubayr bn cabdlmualib oo nabiga adeerkiia zubayr bn cabdilmualib waa naga hadda lahayn wuxuu la dhashay cabdullaahi buu isku dhahaayay islaamkana muusan soo gaarin laakiin awlaaddii uu dhalay waxaa ka islaamay gabadh la yidhaha budaaca waa dubaaca iyo wiil la yidhaha cabdallah ninkaasaa istaagay xata tamaca ilaa uu uruuriyey aladiina madaa dikruhum dadkii hadda aan soo sheegnay ee ninkaas xigtadahaab wuxuu isugu keenay fii daari cabdlahi bni judcaan cabdulaahi bni judcaan deeqsigii quraysheed ra'iisi bani taym reer bani taym waa abibakar sidiiq jufadiis buu ka dhashay cabdulahi bni judcaan ninkaas gurigiisu isugu keenay wataxaalafuu waxay xulafiyis bahaysi cusub la galeen watacaaqadu cabdi iyo wacd alla waatay isugu mareen allaa yajiduu inaysan helin bimakata magaalada maka gudaheeda madluuman qof la dulmiyey oo min ahliha dadka degana aw min kayrihim ama dad kaleo dadka musaafiriinta socotada magaalada ku ah ilaa qaamuu macahu inay isgarab taagaan magaaladeenna haddii inagu aan isku dulmino ama dadka musaafiriinta aan ku dulmino la deganaan maayo ilan magaalo dulmigu hadduu ku bato waata burbur iyo kala guur baa u dambayn marka waxay wacad isugu mareen in waata waxa weeye ninkaa daalimka ah ee ninkaa musaafirka xoolihiisa la dhacay la soo qabto xataa turadda calayhi madlamatu ilaa ninkaas loo soo celiyo wixii laga dulmiyey uma qaama waxay isu taageen ilcaas bin wail asahmi ninkii waa loo yeeray shirki baa looga yeeray odayaashii quraysheed waxaa la yidhi heshiis waxaa lagu galay qurayshi waxay isku dhaarsatay magaalada gudaheeda wax dulmi ah amnigeeda laga shaqaynaya wax la ogol yahay gardarro iyo adabdarro magaalada gudaheeda in la sameeya ma jiraan dadka waata waxa weye magaalada imaanaya in dhibaato iyo dulmi loo geysana waata wax hadda kadib la yeelaya ma jiraan fantazacuu minhu waxay ka soo qaadeen xaqa zabiidiy ninkii reer waatay zabiid xaqiisii wa dafacuuhu ilayh ninkii bay farta ka geliyeen waqad xadara rasuulu lahi sal alla alih wasalam nabigu waa joogay hada alxilfa isbahaysiga maca maami isagoo adeeradii la socda nabigu goobjoogu ahaa wa qaala wuxuu yidhi da'diisuna labaatan jir buu ahaa nabig sal alay wasalam xilliga taariikhdaasay dhacayso wa qaala wuxuu yidhi bacda an sharafahu allahu birisaala nabigaa ka warbixinaya markii ilaahi subxaana wa tacaala risaalada uu ku sharfay laqad shahidtu waxaan xaadiray oon goobjoogo ka ahaa fii daari cabdulahi bni judcaan cabdulaahi bni judcaan gurigiisa ayaan goobjoogo ka ahaaba shirkaa waan ka qayb galay bay quraysheed shirkaas xilfan isbahaysi baan la galay macnaa tolkay maa uxibu aanan jeclayn ana lii bihi in laygu bedelo xumru nacmi geela kiisa cascas uu leeyahay shirkaas iyo heshiiskaas walow udcaa bih haddii laygu yeeri lahaa filislaami maanta oon rasuul ahay heshiiskii noocaas ahay oo kale haddii laygu yeeri lahaa la ajabtu waan ajiibi lahaa nabi sal alay wasalam muxuu ka wadaa nabi sal alay wasalam cadaalad qofkii ka shaqaynaya iyo wanaag waa la garab siiyaa walow gaal ha noqdo nimanka cadaaladda ka shaqaynaya magaalada deganiyay ahayn shirka yaa qabtay dad waata juhalaa oo asnaam caabuda waxa uu ku saabsan yahay shirka nucurkiisu muxuu yahay dadka yaan la dulmin dadka magaalada degan iyo dadka waata waxa weye magaalada degaankeeda ka baxsamaya yaan la dulmin marka dulmila'aan in laga shaqeeyaay waa cadaalo inaan dadka la dulminin waa cadaalo cadaalad ninkii ka shaqayn la fiirin maayo shaksiga ka shaqaynay la fiirin maaye waxa uu qabanaya la fiirinaya saa darteed buu nabigu wuxuu yuri sal alay sl dad badan waxaa wax dhici kara qof wax wanaagsan ka shaqaynayso isaga shaksiyadiisa ku dur ma hebel wuxuu wadaan anugu hebel waxa uu wado miyaa khayr dooni ha ahaade ani maxaa iga gala waxaas ma waxaasaa khayr noqon waxaa la fiirinaya qofka shaqada uu qabanayo maxay tahay xayaat lcamal taariikhda nool nabiga sal alay wasalam baan ku dhex jirnaa qabla waata waxa weeye bixta intii nabiga ka horraysay rasuulnimadiisa waxyaalaha uu soo maray shaqooyinkii xagga adduunyada uu ka soo qabtay macluumu waxaa la og yahay ana nabiya sal allahu calayh wasalam wulidda in la dhalay yatiiman isagoo agoona wa nasha uu ku barbaaray fii kafaalati jaddihi awowgii xanaanadiisa iyo mas-uuliyaddiisa uma camii adeerkii u badelay walam yarid kama dhaxlin can abihi aabbihi shay-an yuqniihi wax ku filan shan geeli iyo islaan addoonu ka dhaxlay waa nagii horu soo sheegnay xoolo ku filan aabbihi kama dhaxlin hadde duruuftii adduunyana waa taagan tahay adeerkii buuna la nooliyay xilligaas adeerkiina xoolo badan inuusan laha waa nagii soo sheegay nabigu wiil baari u ahaay adeerkii uu garab siin jiray ariguu u raaci jiray dadka dariska aana xoogaa shaaca buu ka qaadan waata dhaqaalaa buu ka qaadan jiray aryaha ay waata waxa way raacsadaan falamaa balaga markuu gaaray nabigu sal alay wasalam sinan da ama fil yumkinu alcamalu fiihi caadatan caadi ahaan inuu shaqeeyo ay suurtagal tahay raacal ganama ari buu raacay maca ikhwatihi walaaladii isagoo la soc min aradaacad fii bani sacd yaraantiisii arigu soo raaci jiray xilliga uu ku dhex noolaa reer bani sacad xataa xilliga ay malaa'igtu waat waxa weeye ay qaliinka ku suubisay walamaa rajaca ilaa maka markuu nabigu maka u soo noqday raacahaa arigii wuu raacay liahlihaa reer makaad u raacay calaa qaraadiida lacag yar walqaraadiiduna juzun yasiir waa juz yar gabal yar oo mina diinaar ka mida diinaarka oo waata waxa weye lasii kala jajabiyey nisfu lcushri miya aw ulu umni min qiimatu fi hada zaman wuxuu noqon casharatu riyaala taqriiban sacuudiyahana qiyaas ahaan waracyu lghanam min sunan lambiya haddaad tiraa nabi maxaa ariga loo raacshay waa jaamacad nabigu ka soo baxay sal alay wasalam ariga raacitaankiisu kulliyad uu nabigu ka soo baxay wy sal alay wasalam waa tababar arigu waa xayawaan tabar daran mas-uuliyad buu u baahan yahay in la ilaaliyo dhinac isu raaci maayo warwareegiisa iyo waat waxa weeye waxaa badan intaasoo dabeeco waat waxa weye arigu kuula dhaqmaya marka qofka aan dulqaad badan lahayn waa jajabinaya u laynaya ma raaci karo tababar wuxuu shabahaa bulshada mas-uulka laga noqonayo arigu xayawaanaadkani ilaan aadamaha iyo waata xayawaanaadkala kale meelo badan bay iska shabahaan waxaa koorso lagu siinaya ambiyada marka hore xayawaanaadka u tabar daran ee waata aadamuhu ay dhaqdaan oo uu ka mid yahay arigu wa racyu lghanam ariga raacitaankiisu min sunani alambiyaa ambiyada sunankeeda ayuu ka mid ahaa fii awaa'ili xayaatihim noloshooda bilowgeeda faqad qaala sal allahu alayh wasalam nebig wuxuu yihi baratan bacda an akramahu llahu binubuwa markii nabiga ilaahay ku sharfay nabinimada ee waatay nabigu aribu ka soo sheekeelen reebaadiye nabigu soo maray xoolaha waa kala yaqaanaa waata ariga dhaqamadiisa iyo in la ilaaliyo iyo waata in loo ixsaan fala buu nabigu ka sheegay sal alay wasalam saxaabadii su-aal bay weydiiyeen oo nabi allow ari miyaad raacday ma ari baad raaci jirtay jawaabta uu nabigu bixiyey waan raacay intaasaan ku raaci jiray wamaa min nabiyin ilaa wa racaaha nebi ma jiro ilaahay soo saaray ilaa ari buuba raacayba waaba kuliyad ay ambiyadu ka soo baxaanba walamaa shaba nabiyu sal alla alay wasalam nabigu markuu barbaaray wa balaga alfutuwa dhallinyaranimo iyo xoog uu gaaray fakaannahu waaba isagoo kaana yatajir ariraacnimadii nebigu waa ka gudbay wuxuu u gudbay hawl ganacsi faqad warada waxaa soo arooray annahu kaana inuu yatajiru maca saa'ib bin abi saa'ib nin la yidhaah ayuu nabigu la shaqaysan jiray fa kaana wuxuu ahaa khayra shariikin lahu nabigu yusuu yidhi sal alay wasalam nin lala shirkoobo oo lala shaqaysto ninka u khayr badan u wanaagsan buu ah laa yujaari wax kama meermeerin jirin qofka uu la shirkoobo walaa yumaari mana doodi jirin qof baa qajajac iyo qayle iyo markaasa muran badan mana murmi jirin ninkaasi muran iyo wata dood iyo waat waxa wey ma lahayn wax xaqaaga uu kaa sagsaagayana ma lahayn shirkadii qaabkii waat waxa weeye uu ninkaasi akhlaaqdiisii ula dhaqmi jiray buu nabi sal alay wasalam ka warraba wacurifa sal allah alay wasalam nabiga waxaa lagu yaqaanaa fii mucaamalaati dhaqamadiisii dadku ula soo dhaqmay ula soo shaqaystay calaaqaadkii aadamaha dhex maray bigaayat alamaana wasidq walcafaaf ammaano meesha u dambaysa iyo run dhowrsooni wa kaana wuxuu ahaada hadyu nabiga siiradiisa iyo dhaqaabdhaqmeedkiisu saasuu ahaa fii jamiici majaalaati alxayaa nolosha maraaxisheeda iyo xaaladaheeda dhammaan xataa luqiba bilamiin sal allahu caleyh wasalam ilaa nabiga loo bixiyey muxamed lamiin safarhu ila shaam watijaaratu fi maali khadiija inuu nabigu u safray shaam maalka khadiijana uu ka shaqeeyey وكانت خديجة وحياة بنت خويلد رضي الله عنها من أفضل نساء قريش شرفا ومالا قبلها قريشات كو هدي ليلة هدي لا دحمرو قبل شرف بدن أو قيمة بدن بيهيد una dhaqaala badan wa kaanad waxay ahayd socdiibkiisiisa maalaha dhaqaalaheeda ileen tolkeed baa dad ganacsi ah bulsho walba meesha ay degan yihiin dadku waxay yihiin baa rag iyo dumarba saamaynaysa gabadhaasi marka maadaama oo tolkeed ay waatay ganacsi dowlada dariska ay laleeyihiin dhaqaalay waatay samaysatay wa kaanad waxay tucdii maalaha litujaar waxay siin jirtay u dhiibi jirtay xoolaheeda dad ganacsataa ayadu safarka maysan aadi jirin sida gabdhaheenna waata waxa weeye iska socda meel walba aada ma aysan gabdhahoodu bixi jirin ma aysan ayadu socon jirin yatajiruuna fiihi calaa ujra dadkaasi waxay u shaqayn jireen ujro falamaa samicad markay maqashay can nabiy sal allahu aleh wasalam ammaanadiisa dadka bulshada ilaano kasta oo degaana dadku kolkay sheekaystaan qofka caanka ah oo ummadda ka soo dhex baxay oo wanaaggiisa iyo waatay akhlaaqdiisa waatay ku soo caan baxay waa laga sheekaysanaya ayada dhaqaalaheedii iyo waata waxa weye hawsheedii wax u roon oo u fiican bay waata waxa weye maqashay markaasay caradad calayhi nabiga waxay u bandhigtay maalaha maalkeeda liyakhruja fiihi inuu ugu baxo ilaa shaam taajiran isagoo ganacsi ah waxay u sheegteen nabiga sal alay slam inay dhaqaalo siinayso faa'iida wadaagna ay yihiin saana ay ugu shaqeeyo waa tucdii ay siisa afdala maa cadatu hayru dadka kale waxay siiyaan wax ugu badan wa kharaja rasul lah sal alay sl nabigu waa baxay waa ka yeelay maca gulaamiha addoon gabadhaasi ay lahayd oo maysare la oran jiray ilaa shaam ay isu raaceen fa baaca wabtaaca baaca xoolihii badeecadaa waday buu sii gaday wabtaaca alaabna lacag ahaan waatau soo siiyey warabixa wuu faa'iiday ribxan cadiiman faa'iido ballaaran waxasala waxaa xasilay fii maaliha waxay ka heshay min albarakati maa laa yaxsulu waxaysan ka heli jirin min qablo hadda kahor faa'iidada soo gashay dhaqaalaha soo galay hadda kahor waxay heli jirtay maa uma rajaca ilaa maka makuu waatay u noqday nabigu wa adda alamaana amaanadiina xoolihii faruu ka geli gabadhay lahay zawaajuhu bikhadiija nabigu sal alay wasalam inuu guursaday khadiija wara'ad waxay aragtay khadiijatu khadiija min alamaanati walbarakati nabiga waxay ka aragtay ammaano iyo barako maa yubhiru lcuquula wax caqliga aadamaha wareeriya wa qasa calayha waxaa uga qisay uga sheekeeyey maysaratu maa ra'a fi nabiy sal alay wasalam la noolaansha iyo wada socodkii iyo wada shaqayntii barashadii nabiga uu ka bartay uga sheekeeyey min karami shamaa'il waxyaalaha sifaatka wanaagga nabigu uu shamliyey iyo cuduubati alkhilaal dabeeca wanaa macaanka dabeecadiisa macaan yuqaalu waxaa la yidhahaa iyo wabacd lilkhawaaric waxyaalaha khaariqulcaadaadka ah milu tadliil lmalakayni low inuu arkay markay meel saxraa lama degaan marka qaarkood marayaan malaa'ig xaraynaysa fi lxari kulaylka fashacurad waxay dareentay khadiijatu khadiijo binayli bugyatihaa fiih waxay raadinaysay ay doonaysay inay maanta heshay wiilka ay rabtay inay guursato maanta inay faraha ku hayso saasay u aragtay khadiija fa arsalad ilayhi waxay u dirsatay ixdaa sadiiqaatihaa gabdhahay saaxiibada ahaayeen gabar ka mid a inay tubdii muujiso raqbatahaa rabitaankeeda fii zawaaji bih nabiga inay guur ka rabto ayay waata u dirsatay ayadu maysan u babixino waata kaala aan shukaansanne maysan odhan wa radiya nabiyu sal aleh wasalam nabiguna waa ku qancay bidalik wa kallama acmaama adeegyadiina waa la hadlay nabi sal alay wasalam asagu nabigu lama bixin oo ma odhan nikadebxaaba laga garoonna waa tahay waxaaba laga baahanba nabigu sal alay wasalam gabdhaha carbeed ceeb bay ahayd gabadhu inay ninka waata iyadu doonato tolweynaa ka wada fadhiisan jiray goob waata waxaa weye lagu dhan yahay tolku ku dhan yahaybaa gabadha lagu guurin jiray saasaa dhaqan u ahay fakhadabuuhaa lahu adeerradii way u dooneen ilaa camihaa adeerkeed camar binu asad oo markaas culimada qayb waxay dhahaa beed mar noolayn weligeed waxaa marka adeerkeed fazawajahaa camuhaa adeerkeed baa u guuriyey binabiyi sal allahu caleh wasalam nabiga fii maxdarin min bani haashim goob la joogo nabiga tolkii iyo jifadiisii reer bani haashim iyo wa ru'asaa'i qurayshin madaxdii kale ee quraysheed ay joogaan yaa nabiga waxaa loogu guuriyey calaa sadaaqin meher baa nabiga loogu guuriyey qadrigu u dhan yahay cishruuna bakra labaatan geela labaatan geela baa loogu mehershay waqiila waxay sita bakaraat bay lix geele wa kaana aladii alqaa khudbata nikaax khudbada meherka waxaa jeediyey huwa camu abu aalib adeerkii abu aalib baa khudbada nikaaxa akhriyey faxamid allah ilaahay buu ku xamdiyey wa atnaa calayh dad badan oo muslimiina waxaysan aqoonsanayn carabtu inay ilaahay aqoonsanayd xilligaa joogtay cibaadada unbaa ka khaldanayde sida annaga waati wax in badanoo inaga mida ilaahay kayrkii loo baryo oo loo waati waxa weye inay ilaahay waati waxa aan u sii marno dariiqaan bay asnaamtani ahayd ee ilaah way yaqiiniyeen faxamid allah ilaahay buu waatay ku xamdiyey wa atnaa calayhi ilaahay buu ammaanay uma dakara wuxuu ka sheekeeyey waxoogaa faanuu ku daray dikra sharafi nasr nabiga nasabadiisa sharafta uu leeyahay iyo wa fadli nabiy sal aleh wasalam nabiga fadligiisa wiilnimadiisa iyo kartidiisa iyo dadnimadiisa iyo akhlaaqdiisa qoyskiisa buu ka sheekay uma dakara wuxuu sheegay kalimat alcaqdi wa bayana sada kelmadii caqdiga isku meherinta iyo inta uu dhan yahay gabadha inta loogu meherinayo intaasu ku dar tama hada zawaaj meherkaasi waa dhammaystirmay bacda rujuucihi nabigu markuu ka soo laabtay sal aleh wasalam min ashaam bishahrayni wa ayaam laba bilood iyo maalmo markii laga joogo wa kaana cumruhu nabiga cimrigiisu wuxuu idaaka hamsa wa cishriina sana shan iyo labaatan buu jiray nabigu sal aleh wasalam xilligaas amaa khadiija falashar khadiija sida mashhuurka ana sinaha kaanat arbaciina sana afartan jir bee laakiin waaqidi nin la yidhaha oo matruuga baa yidhi khadiija afartan jir bee ibnu isxaaq wuxuu yidhi khadiija sideed iyo labaatan jir bay ahayd qowlkaasaana xagga sawaabka u dhow islaamtu hadday gaadho afartan jir waa sinulyasi bay gelaysaa nabiga waxay u dhashay sal aleh wasalam toddoba ciyaala islaan afartan jir ah toddoba do-ood mataanana laguma sheegin toddoba do-ood say ku dhashay waa adagta marka da'da lagu sheegay khadiija inay ahayd afartan jir xilliguu nabigu guursaday waaqidii sheekh la yidhaha keliya sheegay asagana waata waxa riwaayaatkiisa iyo xadiiiisa waata lama xujaysto waa matruuq وقيل وحال ثمانية وعشرين سنة وقيل وحال غير ذلك وكانت وحي أهيد خديجة أولا متزوجة جبر سوق ستي بعتيق بن عايد المخزومي لله المرة قريبة إلى جبر بي أهيد بسلاسي سحماها خديجة قرار بي أهيد لبن بين هرتي نبي صامرتي نيو حال أورنجري عتيق بن عايد المخزومي فمات عنها وقدمت فتزوجها وحال قرصتي أبو هالة التيمين لله famaata canha waa ka dhintay aydan bacda an taraka lahu minha waladan awlaad buu uga tegey awlaaddii uu uga tegey nin waxaa ka mida saxaabada nabiga ka mid ah hindi la ohan jiray uma xarasa calaa zawaajiha waxaa ku dadaalay inay guursadaan kibaaru ru'asaa'i quraysh odayaashii quraysheed madaxdoodii yaa isku dayey inay guursadaan gabadhan faabad way diiday xataa ragibat ilaa ay jeclaatay fii rasuuli lah sal aleh wasalam wa tazawajad bihi ay guursatay fasaciidat bihi nabiga way ku hodantay sacaadatan hodantooyo yaqbidu calayha ay kanteen alwaluuna walaakhiruuna ummadii horiyo kuwii dambaba guusha ay gaadhay iyo cidda ay guursatay cid la guursado oo atay nabi maxamed sal lay wasalam ka wanaagsan may jirto wahiya khadiija awalu aswaajihi xaasaskiisa midii u horaysa weeye lam yatasawaj calayha ma guursan hayra xataa maata intay dhimato wa kula awlaadi minha awlaadiisa dhammaanna iyadaa u dhashay ilaa ibraahim wey fainahu min maariyata alkibdiya wallahu aclam